waxaan rabaa inaan dadka idhegaysan aan u sheego taarikh afar taarikh shan taarikh lix oo shalay ahayd inay beeraleyda kenya qaarkeed ay ku kulmeen sogoto meesha la dhaho farmers training center sogoto kikuyu constituency waxaa laga soo saaray qaraara af walbaba waa lagu faafiyey inta luuqada lagaga hadlo kenya aniga waxaa lii dhahay dadka afkan aan ku hadli ku hadli u jeedi marka warkii wuu dheeraa laakiin waan soo gaabini waxaa la dhahay dowladda kenya midda hoose iyo midda korabo dadaalka ay hayso ee waxtarka dadka eh waa la qaatay laakiin xoolaha faraha badan ee magaca beeralayda ku soo baxo ama dadka xoola dhaqadka ee ku soo baxo ama wakhtiga abaarta eh la qoondeeyo ma gaaraan dadkii la rabay marka waxaan u baahannahay in xoolahaas dadka ay gaaraan oo dadka dhibaataysan ay wax helaan qodobka labaad wuxuu ahaa madaxweynaha maalintii mashujaa dhey maalintii geesiyaasha oktoobar labaatankeedii lacag badan buu sheegay oo beeralayda u sheegay oo xoola dhaqadka u sheegay lacagtaas inayna soo gaarto madaxweynaha wuu ku mahadsan yahay dadaalka uu suubino kinyamiid uu dhiibay militariga waa lagu raystay oftega midda kale dadka beeralayda ah waxaa dhibaato ka haysataa fertilizer waxaa dhibaato ka haysataa qalabkii beeraha qalabkii beeraha wuxuu noqday beec zaa'id fertilizerga beeci awal lagu gadanaya labadeed buu tegay taasna waxaa ugu wacan canshuurta waxaan warsanay dowladda inay canshuurta dhinto sifa beeca wax soo saarka uu hoos ugu dhaco masel waxaa la dhahay uganda iyo tanzania gallayda ay soo saaraan iyo gallayda annaga reer kenya aan soo saarno kiilihii beec aad u kala duwan baa yaa u dhexeeya sababtana waxaa weeye iyaga canshuur dhaaf baa la siiyaa qalabka beeraha canshuurtooda aad bay u yarta midda ugu dambayso beeralayda kenya waxaa la isku raacay kenya inuu hal waddan a yahay inaa nabad laga rabo ragga madaxda ah ee dagaal oogayaasha ah dowladda inay fiiriso waxaa la dhahay annaga haddaan nahay beeralayda kenya waxaan rabnaa inaan kuuraha soo ridno subaxi ninkii kalluumaysi u kici kalluumaysi uu kaco ninkii xoolo u kici uu xoolo u kaco ninkii beer abuurani uu beer u kaco oo walbahaar iyo dagaal iyo baangad iyo col midna aynan ayna jirin marka waxaan dowladda loo ballan qaaday haddaan nahay beeralayda kenya nabad baan rabnaa kenya mid aan rabnaa kenya aan qaybismaynin baan rabnaa kenya oo nabad ilaa ilmaha annaga ilmahooda lagu noolaadaa la rabaa intaa ka zaa'id aniga dubad ahaan waxaan ku daray madaxweynow markii lagu dhaarinayo seef baa lagu dhiibay seeftaas waxay tusi waddanka awood ilaahay baa leh mas-uuliyadda ilaahay iyo dadka kenya uu kuu dhiibtay inaad adig keli leedahay oonana kula wadaagin waxyaalo u baahan baa jiraa inaad ka hor tagto ood adiga intaad istaagto waxan tillaabo aad ka qaado dhaar dhaweyd moogtahay oftek oo xoogoo baa la bixiyey si wacan laakiin abaartii weli way sii daba dheereen haysaa ilaahay anaga qabta eh waxaan leenahay ha la kordhiyo oftegi dhaar dhaweyd laba kun iyo dhowr buu ahaa ha la badiyo ee dowladdana waxaan ugu mahad celinay dadkii xoolaha geeyey toddobaatan iyo laba saac kabacdi lacagtoodii bay heleen dad qaarkii wuxuuba kaftan ahaan u dhahay wasaaradda beeraha militariga ha lagu wareejiyo dhaliil iyo fara isku taag lama waynayo laakiin waxaan codsanayna waxaa weeye waxa la bixiyey inuu muuqdo oo la arko